Mas'uuliyiintu hor kacaaya Wasiirka Wasaaradda Amniga Gudaha Koonfur Galbeed Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo qayb ku hayeen Guddoomiyaha Gobolka Baya, Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Baya, Guddoomiyaha Deegaanka Awdile iyo saraakiil kale iyo waliba kormeer amni oo ka sameeyana guud ahaan xaafado magaalada Baydhabo. Mas'uuliyiintu iyo waliba kormeer iyo ku sameeyana sidii aan shaqeeyayeen laamo amniga magaalada Baydhabo. Aan oo kumid ee Guddoomiyaha Gobolka Baya Maxamed Isxaaq Caraase iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Gobolka Baya Amiima Daruura oo la hadleen dadka fadhiya jidadka iyo waliba iyo ku dalbadeen inuu laamo amniga kala shaqeeyaan horumarinta amniga.
Nimiyow magaaladan amniga lagu fadhe amnigaasna ciidamada lagu fadhe khatar may balanka baayan shacabka shacabka ciidamo laan amniga musugu kor amnigana shacabka laantiis amniga musugu kor marka gacbo may leer wada jir yawalka gooyaan haddii un iskaalanaan mundulka iyo deganta may lahayn kare laku qaadahay oo yeelle laakeelan lahayn marka inta inta fidin labaatan jeer sheegada kornaana war nimayow ilaahay ku qabsada dhallinyariya tin may la siin ku faday magaaladan iyo deegaanada tiitan niman marka way siin ku codsadaane inta iyo hay-ado amniga la shaqaytaan ciidamada dhammaan amnigana shaqeeyaan waan balahan sheegna walba hodheegdaan jeeraa karo damanadaas unina sin ruhaana sin ruhaana haan una fadaan sin kula dhahbaan oo kale wali la faday in xaafad kasta dhallinyaradii kata haydo amniga la shaqeey baadiin lah ku rooro hatina derbiyaalkun la fadheedo marka wali fadaan haydo amniga la shaqeey un hoobnii la shaqeytaan ballaqa galaan hoobnii la shaqeytaan taliyaha nabad sugudda rooga taliyaha qaybta booliska rooga wasiirka amniga rooga gudoomiyihii gobolka anaa rooga saraakiisha amniga roogan hoob wada shaqeyn faylan dhexmarta un amnigaan iyo walaagaana sugdaan hoob belidku meelisaarna hatina duurkaan bahan nimantu hata geeko intuu hata isna ka foojina wallaahi ma roogan diin soori inta masuurmaayo kaste war saasba intabar dorsanay oo walba ahayna laakiin telefoon dad ku difaaca koray ka arag ahay kogaad walaa walaha telefoon lan dad ku difaaca kor male marka wali fadaana dhalinyara fadhiga lagu kaha guud ahaan dalkan unile lan kala manin koyow jiilka bare walaa qobada fadiyatin walaa dad kor